edawo fara badan baa ka dhexeeya cimiladaa isbedelaysa iyo xaalufka maanta taagan cimiladan isbedeshay de had iyo jeer ale waxaynu ku tiirsanay waa roobabka waxaynu ku tiirsanay waa roobab aada iyo aad waxay ugu tiirsan yihiin waa cimilada weliba waxay kusii tiirsan yihiin waa roobabka aynu sugno labada xilli had iyo jeer ale inooda ah xilliyad dhaxaa jira oo udow oo karanta oo kale ah ka somaliland haddaan kasoo qaato xidhiis aada iyo aada balaaran baa ka dhexeeya haddii roobku kuu di-u waayo ama uu roob yaraani ay timaado ama roob intuu yimaado xoog u da-a oo flooding sameeya oo flooding sameeya roobkaas oo kale wuxuu markaa dhibaato uu ku leeyahay wax allaaliyo wixii uu inoo soo saarayaynu ka suganay oo dhan baa halkaa khasaar fara badan nagaga imanaya marka marka way isku xiran yihiin cimilada oo roobkiiyo weliba ah iyo waxay isku xidhaan xaalufka maanta taagay marka marka la eego dhinaca bulshada oo kale saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa dhinacyadeedse ugu badan inuu saameyntaas ku yeesho horta labada shay soomaalida ku yeeshaa inta badan waxa weeyaan waxa weyan xoola dhaqataynu nahay beeraleyna waa layahay labadaaba horta wuu saameeya saameyn aada balaaran buu kuleeyahay haddii roob di waayo ama roob yaraani dhacdo ama uu roob marba meel dooddoodaya uu noqdo de wuxuu saameynaya ummad dhan buu saameynaya labada shilay lagu tiirsan yahay weliba anagu somaliland aanu xoog ugu tiirsan nahay waa xoola dhaqatada markaad xoola dhaqatadii ay waayaan waxay daaqaan xoolahoodii u waayaan waxay daaqaan sidii labadii kun iyo shan iyo tobankii lix iyo tobankii iyo toddoba iyo tobankii sidii dhacday oo kale dee dhibaato aada iyo aada fara badan baa soo gaadhay dadkii xoolii baa ka dhamaaday marba meel siday ugu ordayeen baa iyaga nafti ka baxday markii dambana waxay usoo guureen in badan waxay waxay digeen meelo kaamama halkaasoo ay noqotay in haddii alla yidhaahdo wax loogu geeyo wax loogu quudiyo oo intii maaragtay markaa ilaahay wuxuu u qoray runtii ilaahay wuxuu u qoray halkaa markaa lagu siiyo ama dawladda ha ka timaado ama ha ka timaado hay-adaha caalamiga ama ha ka timaado bulsho weyntaada dhinaca marka la eego bulshada waynu ogna iminka caalamkii arrinka farta wadnaha lagaga hayaa waa isbeddelkan cimilada iyo dhibaatooyinkiisa bulshada somaliland ma ka wacyigashan yihiin cimiladaasi isbeddelaysa runtii intii tabarta iyada ka dawlad ahaan iyo ka wasaarad ahaanba intaa dadka waanu u sheegaynaa waxa ugu daran waxa weeyaan dadkii oo maaragtay wacyigooda aada u hooseeyo marka ay laga hadlayo deegaanka iyo cimilada isbedeshay iyo noloshu siday isu bedelayso dadka wacyigooda baad madayno aada u hooseeyo sababtoo a waxaanay isku xidhaynin nolol maalmoodkoodii maalin walba taagnaa iyo environmentka ama deegaanka ama bey-adda ayaanay isku xidhaynin taasaa mushkilad keenaysa markaa markay dhacdo wakti kasta waxay noqonaysaa un kala carab iyo iyo maxaa dhacay waxa loo bartay wakti soo socda oo maaragtay laba xiliaad la sugo oo roobab dhexa yimaadaan oo aanay xooluhu saddex bilood meel ama afar bilood deganaadaan ama mararka qaarkood sanad reeru meel deganaadaan oonay marba meel u yaacin ayaa loo bartay marka kollay dhibaatadaasi dadka fara badan bay saamaysay sacaadata wasiir markaad eegto dunida waxa ugu badan ee lala xidhiiriyo isbeddelka cimilada waa warshadaha iminka somaliland oo kale warshado waaweyn ma laha marka ma maxaa kalifa isbeddelka markaa cimilada iminka deegaanada somaliland ku yaalla oo kale annaga deegaanada somaliland mushkilada kow waxa weeya waa dhir waa xaalufka waa dhirta sidii dhirta loo goynayo loo goynayo loo goynayo loo shidanayo markaad hadda waxaad eeda ka waraysaa ma inagu ma inagu somaliland kuma hayno kaymo kaymo kuma hayno meelaad leedahay dee kaymaha wadanku leeyahy ma jiro meela aad leedahay sidaasay tictorsu leedahay waa meelo yaryar haddaad imika maabka somaliland oo dhan aragto boqolkiiba konton ama boqolkiiba afartan iyo wax waa dul xaalufa waxaad arkaysaa inuu reer ku jiro nambarka kusoo xigay greyga ama yelowishkiina waxa weeyaan eighty something waabad yaabaysaa waa intaa yare gacan dhibaax intaa yare mudaaxley buurta goliska intaa yar baabad green ku arkaysa in allaaliyeenta kala maarka somaliland maanta haddaad aragto ee faw soo saartay swaalam adaa yaaba ayada marka maxaa idinka qorsho ah ka dawlad ahaan wacyigelintaas inaad kor u qaadaan laba qorsho ayaa hortii horta qorshaha ugu horeeya waa in la wado oo manchester bedel ama maskax meel dee ku xidhan baad bedelaysaa doonaysa inaad kasoo wareegto aad tirahdo kanaad goynaysaa ma aha un bixisha daizada u eegaysa ma aha ama qorisuuligaad u goynaysa ama sarabka ka dhiganaysa ma aha waxa weeyaan in aanu horta kow wixii aanu ku bedel lahayn tamar tahay oo weliba dawladdu ay ka qaaday tallaabo weyn oo cashuurdhaaf loo sameeyey allaa wixii tamartoo dhan cashuurdhaaf loo sameeyey taa inaanu kuwaanu ku guulaysano waana wadnaa dadkana waxaan leenahay taa qaata tamartan toban qaata ka labaadna waa wacyigelintaas aanu ku wadno ka saddexaadna waxa weeyaan inaanu dee sharciga la tiigsano oo maxkamadaha geyno todoba boqol oo geed nin gooyay shan boqol oo geed nin oo qiranayo kule waan wax shan boqol baan gooya saddex boqol baan gooya ka in saasoo kalena sharciga laga tiigsado dee meel looga soo wada jeesto